assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo tobnaad ee kitaabka fasalkana waxaa la horintaa la yidhahda horintaa la yidhahda ayagoo horin horin oo marka koox kooxa markaa kadib islaamkii lasoo galay oo markaasi fardi fardigii qaabkii fardiga ahaa waa ka ballaarantay xataa fashaa ilaa uu faafay dikru lislaami islaamka sheegitaankiisu bimakata uu ku faafay oo watuxidisa bihi laguna sheekaystay yani dacwadu markay bilaabanaysa waxaad ku garanay shaarica sheekada taalla yar iyo weynba lagu sheekaysanayo waa iyado waagii xataa dacwadu bilaabanaysa waa xusuusna yani waxyaalaha ugu badan ee uu dadku ka sheekaysan jira waxay ahayd haween baa la yidhi waysada ma jiriso dadku sheekadaasi haya ilaahay faruu leeyahay baa la yidhi ilaahay gacan buu leeyahay baa la yidhi meel buu fadhiyaa baa la yidhi kabaa masaajid lala galay warka bulshadu hayso intaasu noqo marka daliil waxay u tahay marba haddii sheekadu ay gaadho hormuud waxay u tahay ruuxii mar haddiiba ay soo gaadho warku soo gaadho intii kalena waa u daba taalla macana xujaduna waa ku daba xigta saas marka yani watuxudita bihi waa lagu sheekaystay islaamkii mabda' cusub baa soo baxay oo macnaha waxa weeye wiilkii ina cabdullaahi ibna cabdilmualib ahaabaa wato oo warkii baa marka macnaha magaaladii ku faafay aslama haaulaai kuwaasi way islaameen siran si qarsoon bay ku islaameen ilan duruuftan saamaxaynin wa kaana wuxuu aha rasulu sal lay sl nabigu wuxuu yajtamicu mid la kulma bihim iyaga kulama ayuu la samayn jiray wayurshiduhum mid uu hanuuniye ayuu ahaa ila diini diinka ayuu ku hanuunin jiro beri jiray mutakafiyan xaalu yahay mid isqarinaya nabigu salawatullah waslamu aleyh meel qarsoodiya intuu la galo oo uu guri kula dhuunto ayuu markaasi tacaaliimta diinta beri jiray nabigu sala allahu alay wasalam saas ilan duruuftaa ku qasdaysa ibni aadamku yataaqlam maca duruufihi yatakayaf maca duruufihi duruuf aad waxaaga ku muujisnaba haddaadan haynin waa inaad macnaha waxa weeyaan salaad walba say kuu qabataa loo tukadaabal salaad walba say kuu qabataa loo tukada kolba qaabkay kugu qabsataad macnaha waxay u wadaysa marka nabigu sal alay waslam si qarsoodi abu marka dacwada dadka macnaha ugaadhsiin jiray qolyaha asxaabta oo tarbiyadu si qarsoodi u dhicisa maxaa yeelay liana dacwata dacwadu kaanat waxay ahayd laa tazaalu mid aan ka zuulin fardiyatan inay tahay wasiriyatan mid qarsoon oo haddana fardi fardi yani weli bulsho iyo dawlad mayna yeelanin fardiga saasuu ka wada fardi usro iyo fardi marxaladaasay maraysa weli bulsho rumaysan dawlad le mayna yeelanin xukm wa kaana alwaxyu waxyigu wuxuu ahaa qad tataabaca mid israacraacay buu ahaa oo waxamiya nuzuuluhu soo degitaankiisuna uu kululaaday bacda nuzuuli awaa'ili mudathir suurat lmudathir awaa-isheedu markay soo degtay kadib yani waxyigii ma kala goyn waayo si xidhiiru markaa kadib usoo degay wa kaanat waxay ahayd alaayaat aayadihii iyo iyo iyo wa qiacu suwari suurooyinka googo-ooda allatii suuradahaasoo tanzilu soo degaysay fii hada zamani waktigaa aayaadkii soo degay iyo suuradihii soo degay waxay aayaad aayaatin bay ahaayeen qasiiratin oo gaagaaban aayado gaagaaban qur-aankii waagaa soo degayey yani waxa uu ku tilmaaman yahay aayadihiisu way gaagaaban yihiin ya ayuha almudatiru qum faandir wrabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir wاrujza fahjur walaa tamnun tastaktir aayad dheer ma laha yani sidaas waa aayado gaagaaba iyagoo dhan ba mana sidaasay dabeecadooda ahayd bu leeyahay fii hadihi zaman aayaatin baya qasiiratin oo gaagaaban datu fawaasila oo macnaha yani hakadyo u saaxiiba raa'icatin oo aad kuu cajabgelin manicatin oo xoog badan fawaasisha waxaa la yidhahda asalkeedu jamcu faasila wa faasilada waxa la yhahda hakadka la yidhahda wuxuu meeshan ka wadaa aayad reebka aayad reebka aayadaha macnaha waxa weeye yani goobinta lagu kala dhex dhigo ayuu fawaasisha ka wadaa macna marka waxay ahayd buu leeyahay aayadahaasi fawaasisheeda iyo aayad reebkoodu mid u saaxiiba ayay ahaayeen aayaadkaa gaagaaban weliba aad bay ku cajabgelinayeenoo way xoog badan yihin say u dhacayaan aayaadkaasi macna wa iqaacaatin wa daati iqaacaatin ayay ahaayeen aayaadkaas kuwa dhacdooyin u saaxiib ah dhacdadaasoo haadi'atin degan qaabkay u dhacayaane u laba dhacayaan khallaabatin oo yacni qunuudta jiidata khadeecda taasoo tatanaasaqu yacni la taxmaysa maca dalika aljawi jawigaas ayay la taxmaysaa alhaamisi ee qarsoon addaqiiqi ee macnaha waxa jilicsan dawiga jawiga ay dacwadu ku jirtay qarsoodiga ah jileecuna uu ka muuqdo jawiga ayay aayaadkaasi markaa munaasib ku yihiino qaabka ay u dhacayaan iyo qaabka ay u googo-an yihiin waxay munaasab ku tahay waxay lana la taxmaysaa oy u dhigantaa yacni jawiga markaa taagan oo ah jawigu dacwadu ku jirto oo jawi degan taqriiban oo macnaha waxa weeyaan jilicsan ah macnaha wa iqaacatin mid u saaxiib ay ahay dhacdooyin haadi'atin oo degan khallaabatin oo khadaacatin oo macnaha waxa weye quluubta khadaaca ay soo jiidanaysa tatanaasaqu oo macnaha waxa weye la la taxmaysa atanaasuq bimacna tanaadum baa la yidhaha ittasaqa shayu baa la yidhaha intadama markuu shaygu uu hal tix hal tax qaato oo uu nadaam qaataa la yidhahdaa ittasaqa saasaa la yidhahda marka wuxuu ka wadaa waxay munaasab ku ahayd oo aayaadkaa gaagaaban ee dhicitaankooda xoog badan yahay wuxuu munaasab ku ahaa maca dalika aljawi jawigaasi ay dacwadu ku jirtay alhaamisi ee qarsoon addaqiiqi ee macnaha waxa weeyaan alraqiiqi alraqiiqi ee jiras tashtamilu mid kula salaysa ahayd aayaadkaas calaa taxsiini taskiyati nufuus nafta oo la tarbiyeeyo wanaageeda ayay aayaadkaasi shamisanayeen tarbiyat nufuus macnaa waxa weeye naftoo la laylyo waay naftoo la laylyo hoggaanka la baro ila nafta ibni aadamku waa yani kolba qaabkii lagu laylyo waayo wanafsu ka dhifli sida yani ilmaha oo kale waayo kolba tarbiyada iyo layliga uu ruuxu siiyo ayay qaadataa marka maadaama la doonayo in hawl adag tunka loo saaro oy unug u noqdaan ummad abuurmayso oo hadda la bilaabayo ayaa waxaa lagu bilaabay markii ugu hoysayba horreysayba taskiyatu nafsi wa tarbiyatu wa tarbiya ruuxaaniya cibaadaadka iyo soonka iyo salaada iyo akhlaaqiyaadka wan wanaagsan iyo wax walba oo nafta dhisaya oo ruuxda dhisaya oo shawa shahawaadka nafta jebinaya iyo waxay jecesha oo hoggaanka baraya laylyaya waxyaalahaasa macnaha wax lagu horumaray maxaa yala ruux kuu laylan oo kuu tababaran baad markaa kadib aad adeegsan karta waxaa ku egi doonta marxalo iyagii la diri doono on ohan doono dacwada dadka gaadhsiiya jihaada ma arkaysa yani waxa weye wafdi ahaan u baxa ruuxaan kuuba laylino hoggaanba kuugu jirinba miyaad dirsan kartaa waa inaad ruuxa marka hore soo tababartood soo laylido oo ruux macnaa waa wax walba diyaaruya waymi naftaadaa marka lasoo taskiyey watashtamilu mid kulansatay aayaadkaasi calaa taxsiini taskiyati nufuusi nufuusta oo la taskiye ayaa wanaajinteeda loo wanaajiy iyo wa taqbiixi talwiifiha wasakaynteeda oo loo xumeeyo naftii la wasakheeyo oo biraqaa'imi dunyaa adduunyada dulligeeda dulliyaasheeda lagu wasakheeyo macnaha raqaa'imku waa waxa weeye bimacnaa addull walhawaan dulliga iyo liidnaanta adduunyada oo nafta lagu wasakheeyana aayaadku way xumaynayaan oo way ka digayaan oo iska jiray leeyihin saas tasifu waxay ay sifaynaysaa aayaadku aljannata jannadii iyo wanaara naartii kaanahumaa waaba iyagoo ra'ya caynin il arag jannada iyo naarta markay kuu tilmaamayaan waxa jannada dhex yaalla iyo naarta waxa dhex yaalla iyo mid walba qaabkay u taalla iyo waxaad moodaa inaad indhaha ku hayso aayaadkaasi macaa tasiiru way soconaysaa aayaadkaas bilmu'miniina mu'miniinta ayay la soconi fii jawin jawi aakhare oo kale hawo kaley la maraysaa hayra aladii oo hawadaaso hayra aladii kii aan ahayn fiihi dhexdiisa almujtamacu albashari mujtamaca basharigii uu ku sugan yahay aadaaka markaas yacni jawiga ayaga la gelinaya hawada la gelinahaya iyo yacni togga la qaadsiinahaya iyo barnaamijta la doonaya in laga dhaadhiciyaayo waa barnaamij iyo jawi ka gedisan bulshadii markaa nooleed midkay ku sugnayd macnaha ilaan bulshadii waagaa jirtay addunyo shirkiyaad naftu maxay jeceshahay macaasi fawaaxish yacni aargooso wax dil wax dhac bay ayagana meel kalea loo furay meel kalea loo jeediyo macnaha waxa waya lagu tababaraya barnaamij kalea loo furay saas wili macana asala intaa wuxuu kaga soo baxay macnaha muslimiintii ugu horreysay ee nabiga rumeeyey salawatullahi wasalaamu calayhi iyo dacwadu inay ahayd marxalad siri ay ku jirtay marxaladaas sirigee dacwadu qarsoonayd ee hoos ay ka socotay fardiyadana ay ahayd oyna bulsho qaadanin dawladna ayna u dhalanin marxaladaa iyada ah axkaamtii sharciga ahayd ee soo degtay saxaabada ridwaanullahi calayhim lagu tababarayay waxaa ka mid ahayd salaada ka mid ahayd wa kaana wuxuu waxa ahaa fii awali ma fii awaa'ili maa nazala wax soo dega kii ugu horreeyey wuxuu ahaa almru bisalaati salaadu lays amro ko qaala muqatil ibnu sulaymaan wuxuu yihi farad allahu ilaahay wuu waajibiyey fii awali islaami islaamka awalkiisa wuxuu waajibiyey asalaata salaad ayuu waajibiyey rakcatayni bilghadaad wa rakcatayni bilcashiy iyadoo dhanba salaada la tukado afar ra afar ragcadood bay galabtana waxaa la tukan jiray laba ragcadood waabar kale laba ragcadood wa khalas intaasay ba salaad bahay buu leeyahy liqawlihi tacaala ilahay odhaahdiisaa kutusaya wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar yani tasbiixso adigoo mahadinta rabbi ku dheehan galabtii iyo aroortii galabtii tasbiixso macnaha tukaan laga wadaa buu leeyahy aroortii tasbiixsana waa salaadii subaxda la tukanaya mid walbana waa laba laba ragcadood buu leeyahay qaala ibn xajar wuxuu yihi kaana wuxuu aha sal la alay slam qabla alisraa intaan la dheelmin oo aan samada loo sii qaadin yusalli mid tukada ayuu ahaa nebigu qaطcan go-naan horta inuu tukan jiray laislama diidana leanna israagu wuxuu ahaa qabla alhijra bisana intuusan nabigu soo hijrooday sal la alay aslam hal sano ka hor ayuu isru dhacay iyo micraaj taqriiban sida ay leeyihiin zuhri iyo curwa marka macnaheedu waxa weeyaan laba-iyo tobankii sano ee kale ee nebigu maka uu joogay salaad la-aan buu ahayo salaad musa tukan jirin lama dhigkaro qaطcan salaad buu tukan jiray taas horta waa la wabaa buleey walakin wakadalika sidaa waxaa lamida iyaguna asxaabu asxaabtiisiba iyaguna lamida tukan jiray lakin ikhtulifa waxaa las laysku khilaafay hal furida ma lagu waajibiye shayun qabla salawaati alkhamsi salaadaha shanta ah ka hor wax ma lagu waajibiye oo min asalawaati kamid a am la mise laguma waajibiy taasaa laysku haya salaadaha shanta ah ka hor salaadi waajib ma ku ahayd nabiga sal la alay slam mise waajib kuma ahayn ilaan salaadaha shanta ah nabiga waxaa lagu soo waajibiyey laylat lisraa ayaa lagu soo waajibiyey ka hor salaad uu tukan jirtay oo waajib ahayd ma jirto inuu tukan jirana waa qacan laakiin salaad waajib ku ahayd oo shanta salaadood ka horreysay ma jirto oo israha ka horreeyey ma jirtaa mise ma jirto waa laisku khilaafsan yahay faqiila waxaa la yidhi ina alfarda waajibku kaanat waxay ahayd salaatan ayay ahayd salaatun kaanat waxay ahayd salaatun ayaa ahayd qabla tuluuci shamsi qoraxda intay soo dhec wa qabla guruubiha iyo intaysan dhecin intaha waa dhammaad hadalkiisa macnaha waxa weeye hadalkii muqaatil buu ku dhow yahayo wuxuu leeyahay laba ragc salaadood baa laga rabayo salaad qoraxdu intaysan soo bixina iyo salaad intaysan dhicina intaasay ba salaad u ahayd warawa alxaaris ibnu usaamata wuxuu wariyey can ariiq ibni lahiica cabdullahi ibni lahiica mawsuulan isagoo xidhiidhsan ayuu wuxuu ka wariyey can zayd ibnu xaarisa ana rasuula lahi sal la alay slam nabigu fii awali maa uuxiya ilayh kii ugu horreeyey oo loo waxyoodaayay markii ugu horreysay oo loo waxyooda ataahu waxaa u yimid jibriilu jibriil baa u yimid markii ugu horreysay nabigu waxyu ku bilowday jibriil baa u yimid facallamahu wuxuu baray nabiga jibriil wuxuu baray alwuduu'a waysaduu baray qaabka loo weyse qaato yani jibriil baa weyse qaatay siduu nabigu ufiirsado sal allahu alay wasalam falamaa faraqa markuu dhameeyey min alwuduu'i waysadii markuu dhamaystay ayuu akhada wuxuu qaatay karfatan yani sacb oo min maain biyo ah fa nadaxa wuu firdhiyey biha iyada farjahu buu ku firdhiyey yani biyihii ayuu isku saydhay oo meeshii kaayadu ka imaanaysa ayuu ku firdhiyey waqad rawaa waxaa wariyay ibnu maaja baa macnaha wariy waxa loogu firdhinaya waxa weeye waswaaska waay waswaaska lala dagaalamayaayo ruuxu waa fiican haasatan dadka waswaaska qaba markuu macnaha waxa way soo kaajo oo kaleeto intuusan soo bixin inuu marada biyo ku saydho meesha macnaha waxa way ku aadan yani dagarka ku aadan ama farjiga ku aadan sababku waxa weeyaan ha dhowto hadduu waswaas yimaado war waxaan qoyaan kugu yaalla kaadi amuu yahay istiraha waxaa la rabaa inaad isku qanciso war mehe waa biyahaad isku saydhay saasa si waswaasku kaaga baxo haasatan dadka waswaas qabo dad waxaa jira waswaas daran qabo yani biyahana aada ugu israafo waqad rawaa uu wariyey ibnu maaja bimacnaahu xadiidkaa xadiid la macnaa buu wariyey waruya waa la wariyey naxwuhu isagoo kale waxaa laga wariyey xadiidkaas oo kale can ilbara bni caazib baa laga wariyey wa bni cabaas wa fii xadiid ibni cabaas waxaa ku sugnaa wa kaana dalika arrinkaasina wuxuu ahaa min awali lfariida waajibkii ugu horreeyey buu ahaa wariyey waajib ugu horrey macnaa waxa weya waa waysada iyo salaadaas macnaha waxa weeyaan labada ehe midna ay niska horadda midna iska dambata waqad dakara ibnu hishaam ibnu hishaam wuxuu sheegay ana nabiya sal lla alay slam nabiga iyo wa asxaabu asxaabtiisu kaanuu inay ahaayeen idaa xadarat isalaatu salaadu markay soo xaadirto dahabuu kuwa taga ay ahaayeen oo aada fi shicaabi golaha ayay aadi jireen ashicaab meesha gosha ahe taqriiban labada buurood udhaxaysa ayaa la yidhahda ama dooxada meelahaasay aadi jireen fastakfaw markaasay ku gab la gaban jireen bisalaatihim salaadooday la gaban jireenoo min qawlihim tolkood bay kala gaban jireen lagu arkay diidan yihiin oo markaa intay meelahaas baadiyaha iyo duurka isaga baaxaan meelaha geedalaydaay iyo meelaha iskaga soo tukan jiray waqad ra'aa waxaa arkay abu aalib ayaa arkay annabiya sal lay aslam abu aalib nebiga ayuu arkay waa nebiga adeerkiisi nebiga ayuu arkay sal lay slam iyo wa caliyan cali buu arkay yusalliyaan iyagoo tukanaya maratan mar maali maalmaha ka mida iyagoo tukanaya uu kasoo duldhacay fakallamahumaa wuu la hadlay bidalika arrinkaasuu kala hadlay war waa maxay waxay arrinkiibuu marka kala dooday markuu kala hadlay walamaa carafa markuu arkay jaliyat alamri arrinka caddaantiisa markuu arkay iyo nimankan go-aankooda ayuu amarahumaa wuxuu amray bihabaati sugnaansho haysta murdiintiina ku sugnaada saas wey marka inay tukan jireen oo salaadu ay jirtay qabla alisraa walmicraaj ayay kutusaysaa laakiin salaadaasi yani sida ibnu xajir leeyahy qacan waa salaad waa tukan jiray lakin saxaabadiisuna waa tukan jireen laakin waa la isku khilaafsan yahay labadaa waqti yani waxa way qacan wax nasoo sugaya ma u jira lakin culmada waa sheega alkhabaru yablugu ilaa qurayshin ijmaalan warkii dacwada oo gaadhay quraysh gaadhay si duduban waliba u gaadhay saasu macnaha waa ka dhigay ilaan warku waa qarsoonaay salaad lala gabanaayay ninaad saaxiibtiinoo lala xidhiidhahayo iyo xaaskaagoo mabdaa lagu qanciyo iyo waxdaasay barnaamij ku socday warkii yani waxa weeyaan waa baryay sacaba laguma qariye warkii qurayshu markiiba gaadhay alkhabaru warkii yablugu wuxuu gaadhayaa ilaa qurayshin buu gaadhayaa ijmaalan duduub ahaan si fahfaahsan oo tafaasiila weli uma gaadhin laakiin war warka qaybihiisa horaa baxay in meeshan taata barnaamij cusub iyo dacwo cusub yabdu waxaa muuqata buu sheekhu yihi bacda anadari fiiro kadib fa nawaaxiya dhinacyaa la fiiriyo shataa oo kala gedisan oo min alwaqaaci dhacdooyinka ka mid a markaan dhinacyo badan oo dhacdooyinka ka mida aan fiirino waxaa inoo soo baxay oo noo muuqanaya ana dacwata dacwada nabigu sal lay slam u waday fi hadi lmarxala marxalada iyada wa in kaanat haba ahaato siriyatan mid qarsoon wa fardiyatan iyo mid ruux ruux ah haba ahaatee laakiin balaqad inay gaadhay ayaa inoo caddaanaya ambaa-uha warkeedii inuu gaadhay ilaa qurayshin inuu gaadhay hadduu warkeedii quraysh gaadhay marxalada ay dacwadu siriga tahay quraysh maxay go-aan u qaadan weyda ugu hortegi weyda bayda laakiinse annahaa iyadu quraysh lam taktarif ma aysan u aabayeelin biha iyada wax aabayeelaba mayna siinino waxay tiri war waa kuwii hore oo waagii hore waayihii horeba nin iska kuhaan ahoo wax sheeg sheego waa la arki jiray wax sheeg wax sheeg kuwii wax sheeg sheegi jiray inbuu la mid yahayo yani ihtimaam weyn ba mayna siin saama mayna sii dharoofin qaala maxamed ibn alghazali wuxuu yihi wataraamat hadihi alamba wararkaasi way ahaadeen ilaa qurayshin quraysh ayay u ahaadeen taraamat macnaa saarad wey way ahaaday oo way gaadhay wararkaasi ilaa qurayshna ayay gaadhay oo u ahaatay oo falam tacraha quraysh maynan dalbin ihtimaaman wararkaa ma aynan dalbin ihtimaaman ihtimaam dartii yani ihtimaam ay siinayso dartii mayna u dalbin maba aynan raadin wax ihtimaama mayna siinin walacallaha waxaa laga yaabaa waxay ihtimaamka u siin weyday oy uga hortegi weydo o go-aan uga qaadan weydo waxaa laga yaabaa xasibad inay u malaysay carab yani quraysh ana muama muxamedan inay maxamed u malaysay axada ulaaika dayaaniin kuwii diinta sheegan jiray midkood raggii dayaaniin dayaaninta waxay hahdeen raggii macnaha diimaha sheegan jiray diimaha la-aan jiray ayay macnaha waxa wey dayaaninta ula jeedaan aladiina kuwaasoo yatakalamuuna hadla fi luluhiyati ilaahnimada iyo wa xuquuqiha xuquuqda ilahle rag badan oo kasoo hadli jiray barnaamijkan oo alla xaqiisa iyo uluhiyada iyo sifaatka alla iyo waxaa ka hadli jiray kuwii uun macnaha waxa mid kamida unba isaga maleeya kamaa sanaca siduu sameeyey oo kaleeto umayat bnu abi salt wa qis bnu saacida wa camr bnu nufayl wa ashbaahuhum iyo wixii lamid rag badan oo noocaas oo kaleo dayaanin ay odhan jireen baa jiro ilaahay iyo xuquuqdiisa ka hadla alla iyo xuquuqdiisa ka hadla qolyihii mid kamid unbay marka isaga maleeya ilaa laakiinse annahaa iyadu tawajasad waxay dareentay khiifatan cabsi ayay dareentay min duyuuci khabarihi warkiisa faafidda uu faafay dartii ayay waxay ka dareentay khatar dareentay cabsi bay dareentay iyo wamtidaadi atharihi raadkiisa fididda uu fiday raadkii dacwadiisa oo durbo fidnay iyo warkiisii oo meel walba gaadhay carab cabsi buu ku dhaliyey nimankii reer qurayshe cabsi buu ku dhaliyo waxay dareemeen meesha waxbaa ka soo socda war nimankani dayaaniintii la sheegi jiray ma ahee meesha macnaha laf baa ku duugan sibaa waxyeey ninkani nimankii hore ma ah carabi marka qurayshi dib bay isugu noqotay oo arrinkaasaa wuxuu dareensiiyey inay meesha wax ka soo socdaan ilaa annaha tawajasat waxay dareentay khiifatan cabsi ayay dareentay min duyuuci khabarihi warkiisa faafidda uu faafay nabiga warkiisa faafidda uu faafay ayay ka dareentay waimtidaadi aarihi iyo raadkiisa fiday raadkiisa waxaa laga wada dacwadiisibaa fiday dacwadiisibaa markaa fidayo yani dadkii oo maalinba nin soo galahayo soo kordhayo wax ka baxay usu jir unbay arkeen wa akhadat marka waxay qaadatay oy bilowday turaqibu qurayshi inay markaasi ay korato nebiga masiirahu aayihiisa iyo wa dacwatahu dacwadiisa inay korato calal ayaami maalmaha inay la korato yacni masaa'ibta iyo maalmaha iyo geeridii loogu talagalay in ay la sugtaan oo bal ay meeshuu ku dambayn doono iyo bal dacwadiisa aan maalmaha la sugno saas yidhahdeen yadaa durbo tilaabo ka qaadayna wax isaguba iska baabi'i raba oo iskaba dhammaanahayo meel wax gaadhsiinayna haddaynu isku mashquulino oo aan jalasaad ka qaadano oon juhdi ku bixino macno weyn ma laha kollay kollay bal maalmaha aan la sugo saas way maanaa waktigaa wax badan xallin waktigaa wax badan xalline aan u kaadinayneen macana marad way martay marka alaatu siniina saddex sano ayaa martay saddex sano ayaa dhamaatay walxaal addacwatu dacwaduna lam tazal ayna ka suulin siriyatan inay tahay wa fardiyatan fardi fardi iyo weli qarsooni bay ku jirtaa wa khilaala hadihi lfatra muddadaa iyada a gudaheeda ayay takawanat waxaa samaysantay jamaacatun koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid oo taquumu istaagaysa cala aluquwati walaaltinimo iyo watacaawuni iskaashi kooxdii ugu horreysay markaa unug unugaasi halkaa ka unkantay ka samaysantay aasaasa waxay ku istaageen yacni walaaltinimo iyo iskaashi walaaltinimo iyo iskaashi walaalo mabda oon kala maarmin waayo iskaashi walaaltinimadu waxay bedeshay taqriiban walaaltinimadii nasabka ahayd ee laisugu gargaari jiray iyada laisugu hilin jiray waxaa bedeshay walaaltinimo mabda ka kuna mabda unbaa walaalka ah ka kaa mabda-ana walaalkaa maca walow aad wada dhalateen tacaawunkuna wuxuu bedelay tanaafurkii kala durugsanaantoodii iyo isnacaybkoodii iyo islayntoodii iyo colaadii dhex taalayna waxaa bedeshay atacaawun inay noqdaan dad iskaashada isku barnaamija meel wax qaba dhigta wax wada qorshaysta sidaasay marka qolyadaasoo soo baxay taquumu taasoo istaagaysa cala aluquwati watacaawun iyo watabliiq iyo watabliiqi risaala risaalada oo la gaadhsiiyo dadka iyo wa tamkiinihaa risaalada sugitaankeeda min maqaamihaa meeshay ku negidahay lagu sugo maqaamkeeda nagaadigeeda in la sugo oo macnaha waxa weeyaan dhidibada loo aaso risaaladaas uma markaa kadib tanazala alwaxyu waxyigii ayaa markaa kadib soo degay yukallifu isagoo kalifaya rasuula lahi sal alay waslam nebiga ku kalifaya bimucaalanatihi inuu la jahro qawmahu qowmkiisa inuu la jahro oo dacwada kula jahro mucaalana bimacnaa mujaahara inuu kor ugu qaado dacwada uu qarsoodiga ka saaro iyo wamujaabahati baailihim baailkooda inuu ka hortago iyo wa muhaajamati asnaamihim ilaahyadoodii dhagaxyaanta ilaahyada ka dhigan jireenna inuu macnaha weeraro oo macnaha waxay yihiin iyo qiimaha ibnadooda iyo cay u kala daalo macnaha caydaasi macnaha waa cay kala meehe waa waxay mudan yihiin war waxan waa dhagaxyaan war waxuma tari karaa war waxba gacanta uguma jirto war ayagaa baahan yani waxaasi asnaamtoodii si toosa inuu u weeraro waxyigaa markaa laga kusoo degay u fiirsa markaa marxaladaasi waxay la takayuftay ama ay macnaha waxa weeye la qabsatay qaabkii markaa jiray oo dacwadu dad la-aan bay ahayd markii dad u samaysmeen marxalo cusub baa nabiga la gelinaya salawatullah waslamu alayh marxalo cusub tii hore ka gudub ti cusubka haddii laakiin aad yani waa meesha yidhahdaan culimadu wasaa'ilu dacwa kolba bulshadu siday mutatawirka u tahay waa in loo tadwiiriyo haddii laakiin aada wasaa'il bidaa-iya adiga aada ku dagaalgelayso bulshaduna ay bulsho mutatawira tahay dacwadaadu meel ma gaadhayso dacwadaadu kolba waa inay la socoto iyo barnaamijta aada gudbinayso iyo qaabka aada u gudbinayso kolba waxa weya taxadurka iyo meesha ay gaadhay bulshadu ay gaadhay macna saasaa loo baahaya marka waa la gudbiyey nabiga sal alay waslam oo marxalo cusub baa la geliyey maadaama marxaladii hore yani lagu guulaystay oo macnaha midho dhal ay yeelatay almarxala athaniya marxaladii labaad addacwatu jihaaran dacwadii oo qarsoonihii ka baxday si aan qarsoonayn dacwadii oo macnaha waxa weye nebigu u gudanayo w sal alay slam jihaaran awala awalu amrin amarkii ugu horreeyey biidhaari dacwati la amro nabiga sal alay slam dacwada inuu muujiyo amarkii ugu horreeya nabiga kusoo dega ee yidhaahda qarsoonida ka baxe ismuuji ayuu meeshan ka gelaya awalu maa shaykii ugu horreeyey oo nazala soo dega bi hada sadadi qasadkaa dhexdiisa kusoo dega asadad macnaa qasku waa shaygii ugu horreeyey oo qasadkaa kusoo degaay wuxuu ahaa qawluhu tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin waandir udig cashiirataka xigaalkaaga alaqrabiina ee kuu dhow kuwa iyaga udig baa layi qaraabadaada kuu dhow kuwaa digniinta kaga bilowa dacwada gaarsiin wasuuratu suuradda allatii suuradaasoo waqaca fiiha fiiha fiiha alaayatu yani qaraabadaada ka bilow waxaa loo leeya waxa weeye qaraabadu horta waa ka xaq weyn tahay dadka kale ruux hadduu shisheeye yahay hadduu sokeeye yahay oo qaraabadaada yahay qaraabadaadu laba xaq bay kuu leedahay taqriiban baynamaa uu kani hal xaq kuu leeyahay xuquuqdu marka sida ay u kala weyn tahay ayaa loogu horumaray oo qaraabadaada dacwada gaarsiisaa loo yahay qawmkaaga qaraabadaada xigaalkaaga gurigaaga ku hormar saas wey ta kaleeto haddii aada dadki intaad qoyskaagiiba iskaga timaado aada dad kale wax ka dhex bilowdo qoyskaagiina aan waxbaba gaarsiininba warkani wuxuu wataa hadduu yani wax tar yahay yani ilmaadeeradii iyo qoyskiisi iyo reerkiisu ku hormarin laha baa lagu dhihi yani wax faa-iide marka ma wado dab buu la doonaya annaga inuu na geliyo intuu reerahooda kasoo baxeeyo iyo qoyskooda macna saasaa la ohanaya marka waa in qaraabada lagu hormariyo oo qoyska lagu hormariyo o dagaalku iyaga ka bilowdo haba nabadgelyada wuxuu marka sheeku ka hadli rabaa waandir cashiirataka alaqrabiina aayaddaasi waxay ku timid fi suurati shucaraa suuratu shucaraa ayuu marka wuxuu taxliilinayaa yani qaabkay u hadlayso iyo mawduucay u ka hadlayso iyo inuu u ahaa muqadimo waxay u tahay iyo goboldhig waxay u tahay marxalada cusub ee nabigu uu gelaya salawatullahi waslamu alayh maxaa yeelay waxaa aada ugu badan bal mucdamkeedu ay tahayba qasastii ama qisooyinkii rususha iyo ummadahoodi wixii kala qabsaday wa suuratu suuradda allatii suuradaasoo waqacad ay dhacday fiiha suuradda dhexdeeda alaayatu aayaddani ay dhex dhacday hiya iyadu wahiya suuratu shucaraa weeyaan dakarat fiiha dukirad waa la sheegay fiiha dhexdeeda awalan markii ugu horreysa waxaa lagu sheegay qisatu muusa calayhi salaam nabiy llahi muusa qisadiisa lagu sheegay min bidaayati nubuwatihi nebinimadiisa markay bilaabatay laga bilaabo ilaa hijratihi laga gaadho maalintuu hijrooday maca bani israa'iila reer bani israiil la hijrooday yani fircoon maalintii la haglaagay ee reer bani israa'iil uu la baxay laga soo gaadho lagana soo bilaabo maalintii nebiga laga dhigay ayay macnaha suuraddu ka hadlaysa aloo fiirso macnaha waxa weeyaan waxaa marka isu eg nebigu meeshuu wax ka bilaabay iyo nabiyullahi muusa meeshuu wax ka bilaabay waa isu egyihin mabduna waa isku mid natiijaduna isku mid bay noqon macana natiijaduna isku mid bay noqon nabiyullahi muusa wuu hijrooday nabigenuna waa hijrooday salawatullahi waslamu caleyh waxaa la tusayaa marka in la caydhin doono waxaa kaleetoo la tusayaa gadaal dambe alla subxaana watacaala fircoon waa ka burburiyey oo dawladdiisii iyo mulkigiisii la halaagay nabiyullaahi muusa iyo reer banu israa'iila iyagoo calanku u taagan yahay badbaaday waa taana waxay muujinaysaa inuu guusha dambe isagu yeelan doono qoladan taasna macnaha waxa weeyaan la halaagi doono saas kutusaysa marka yani waa tarbiye wey nabiga lasii siinaya salawatullah wasalaamu alayh saas ila hijrati maca bani israiil iyo wa najaatihim badbaadidooda ay ka badbaadeen min fircawna ay ka badbaadeen reer bani israiil iyo wa qawmihi fircawn qowmkiisi iyo wa iqraaqi aali fircawna fircawn aalkiisii oo la maansheeyey macahu la jirankiisa biyo lagu maansheeyo biyo lagu halaagay macana waqad ishtamalat waxay kulansatay hadihi lqisa qisadaa iyadii waxay kulansatay nabiy llaahi muusa ku saabsan calaa jamiici lmaraaxili marxaladihii oo dhan allatii marxaladahaasoo mara biha muusa calayhi salaam nabiy llahi muusa maraaxilkuu soo maro dacwadiisa ayay macnaha aayadku ka hadlayay khilaala dacwati fircawn fircoon markuu u yeedhayey iyo wa qowmihi fircoon qowmkiisa ilallahi alla uugu yeedhayay yani muddadaas oo dhan maraaxishu nabiy llaahi muusa maray ayay suuraddu ka warrantay maxaa marka ku jira wuxuu leeyahy marka sheekhu ara waxaan arkaa bui marka ana hada tafsiila faahfaahintaasi nabiyullaahi muusa qisadiisa lagu faahfaahiyey suuratu shucaraa awaa-isheeda qisadoo idinna lagu kaamil yeelay faahfaahintaa waxaan arkaa buuhi inamaa jii'a bihi in la keenay oo meesha loogu sheegay xiina umira rasuulu sal lay slam markii nabiga la amray bidacwati qawmihi inuu qowmkiisa ugu yeedho ila llahi alla diintiisa inuu ugu yeedho markaasaa macnaha loo sheegay maxaa yeelay qisadu gogol xaad wey markii qisadaa la sheegay oo qisaskii ambiya kaleeto far badan la sheegay ayaa marka waxaa soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin kacaweyn marka yani markii jidkii loo cadeeyey oo wax walba loo bayaaniyey oo natiijadii la siiyey oo macnaha waxa wey rag y jidkan maray looga sheekeeyey ayaa markaa kadib la yidhi manaa ushaqaado dhaaji marka liyakuna si u ahaado faahfaahinta waxaa loo bixiyey liyakuna si ay u ahaato nbi amaamahu nebiga hortiis iyo wa amaama asxaabihi asxaabtiisa hortooda si ay u taalo namuudajan tusaale limaa shay tusaalihii sayalquunuha ay la kulmi doonaan oo min atakdiibi beenin iyo waliddihaadi cadaali xiinamaa yajharuuna markay la jahraan bidacwati dacwada markay la jahraan si ay mi ay la kulmi doonaan oo beenin iyo la dagaalamid iyo dacaayad iyo cadaadis ka ku imaan doona markay dacwada la jahraan mitaal cad iyo tusaale cad inuu hortooda sii yahay saasaa macnahaas waxa weye suuradda loo soo faahfaahiyay iyo walyakuna walyakunu si ay u ahaadaan calaa basiiratin calaa cilmin cilmi inay ku sugnaadaan oo cilmi ulahaadaan min amrihim arrinkooda dacwadoodan iyo jidkan ay hayaan inay cilmi ulahaadaan min bidaayati dacwatihim dacwadooda bilowgeeda horeba bilowga horeba waa tii aan habeenka dhawood ka hadlayay barnaamijka marka hore ay gelayeen dacwada bilaabayaanba maraaxishay mari doonaan waa inay kasii warhayaan tusaale waa inay haystaan natiijadu waxay ku dambayn doontana waa inay macnaha waxa loo sheego jidka marka macaalimtiisa loo caddeeyo markaa kadib ba macnaha waxa weeyaan ay si marka geediguurkoodu halaagsanaan karaao si macnaha waxa weeyaan wanaagsan oo qorshaysan bay markaa uqaadaya wa min naaxiyatin ukraa dhinac kale marka laga fiiriya arrinka tashtamilu waxay kulansanaysaa hadihi suura suuraddaasi waxay kulansanaysaa calaa dikri maaali lmukadibiina qolyihii maaali lmukadibiina lirusuli rususha qolyihii beeniyey aayahay ku dambeeyeen iyo waxay ku dambeeyeen sheegitaankeedana suuraddu way sheegtay way ka hadshaydan way kulansatay mukadibiintaasoo min qawmi nuuxin nuux qowmkiisii iyo wa caadin iyo wa hamuuda iyo wa qowmi ibraahiima iyo wa qowmi luutin iyo wa asxaabi layk intaasoo dhan markay rususha diideen cidhibxumaday ku dambeeyeen bay suuraddu ka warrantay cilaawatan calaa maa dukira min amri fircawna wa qawli cilaawatan calaa maa dukira ziyaadatan ala cilaawa waxaa la yihahdaa ziyaadadaa la yidhahda calaawna maya waa cilaawa cilaawa bigasricayn waxaa la yidhahdaa aziyaadatu min kulli shay ayaa la yidhahda maa zaada min kulli shay baa la yidhahda marka wuxuu ka wadaa cilaawatan calaa maa dukira wixii la sheegay ka siyaadsan oo min amri fircawna iyo qowmiha yacni waxaa siyaado oo weliba la sii jirta middaa fircoon iyo qowmkiisii oo isagana laga warramay iyo waxaa cidhibxumaday ku dambeeyeen waa kii ahaa hadalkii cumar lkhaaab radi allahu canhu waa kii dhihi jiray nicmat alcidlaani muxuu ah wa nicmat alcilaawa cidlaanka waxaa la yidhahda ardiga labada shay ee labada dhinac loogu kala dheeli jiro cilaawadana waxaa la yidhahdaa midka dhexdhexaadka laga saaro oo ziyaadadaba cilaawo la yidhahda saas sidaa waxaa loogu sheegay oo warkaasi ay suuraddu ugu sheegtay liyaclama si ay u ogaadaan aladiina kuwii si ay u ogaadaan sayaquumuuna istaag isu taagi doona bitakdiibi beeninta kuwa isu taagi doona oo samayn doona si ay u ogaadaan bimaa ya-uulu waxa uu ku dambayn doono ilayhi isaga amrum arrinkooda wuxuu ku dambayn doono iyaguna si ay usii ogaadaan iyo bimaa sayalqawnahu waxay la kulmi doonaanoo min mu'aahadat illah ilaahay qabashadiisa uu iyaga qabanaya in istamaruu hadday daa'imaan cala takdiibi beeninta hadday daa'imaan qolyaha nebiga kasoo horjeedana ayagana warcad baa la doonaya in la siiyo oo la yidhahdo sidaa dad kusii socotaan raggii idinku horreeyey waxay ku dhacay baa idinku dhici iyagana digniintaas in la siiyo iyo waliyacrifa inay ogaadaan iyadana almu'minuuna mu'miniintu inay ogaadaan ana xusna alcaaqibati cidhibta wanaagsani lahum iyaga inay u sugnaatay la lilmukadibiina kuwa nebiga beeniyey aysan lahayn macana wax si walboo loo looltamo iyo si walboo la lagatamo guusha ugu dambaysa idinkaa iyada way macana guul darada ugu dambaysana ayaga unbay ku dambayn saas macana marka waa natiija taqriiban yani madmuun awa damaanaqaadu ilahi subxana watacala uu siinayo marka aayaddii ugu horreysay nabiga lagu faray salawatullahi wasalaamu aleyh dacwada inuu la jahro oo uu ku dhawaaqa saasay ahayd aayaddaas oo suuratu shucaraa lagu sheegay suuratu shucaraa aayaadka ka horreeyay bilowgeeda laga soo bilaabo qisaskaas lagu sheegay iyo munaasabada ka dhaxaysa waa andir cashiirataka alaqrabiina bay ahayd warkuu hadda sheeku kusoo hadlay addacwatu fi laqrabiin amarkii ahaa waa andir cashiirataka alaqrabiin iyuu marka nebigu fulintiisii bilaabay addacwatu yeedhid dadka diinta loogu yeedho fi laqrabiina qaraabada dhexdeeda dhawaqii dacwada iyo baaqeedii oo qaraabada dhexeedii ka bilowday nebiga qaraabadiisa dhexda wa awalu maa facala rasul lahi sal ly slam shaygii ugu horreeyey nebigu uu sameeyey bacda nuzuuli hadihi laaya aayadda markay soo degtay kadib waa dirac shirka alaqrabiin wuxuu ahaa shaygii ugu horreeyey uu sameeyey annahu dacaa nebigu wuxuu u yeedhay bani haashim yaa bani haashim faxadaruu waa yimaadeen wa macahum la jirankooda waxa uu la socday nafarun koox yar oo min bani min bani mualib min bani lmualib ibna cabdilmunaaf caruurtii mualib ibnu cabdilmunaaf koox yaroo ka midana reer bani haashimka way la socdeen fa kaanuu marka waxay ahaadeen kuwii u yimid nabiga sal lla alay aslam hamsatan wa arbaciina rajulan bay noqdeen shan iyo afartan nin baa u yimid oo isla qoyskii a maanaa reer bani haashim yani reer bani cabdilmunaaf oo isku ah ayaa nabigu u yimi sal ly slam fabaadarahu waxaa la degdegay abulahbin baa nabiga u degdegay jawaabtiisu ku degdegayo raggii kale uga hormaray wa qaala wuxuu yihi wa haaulaai kuwani hum iyagu cumuumatuka waa adeerada wa banuu camika waa ilma adeerada fatakalam hadal buu yihi wadaci suba dhallinyaranimadana ka bax dhalinyaranimadana ka bax ciyaarta dah saasmaa yani war jiddi ah oo la garan karo ku hadal waxaan kadaata waa adeeradaa iyo ilma adeeradaa dhinacyaha kaa fadhiya subaaga waxaa la yidhahdaa lahwigaa la yidhahda waxaa kaloo la yihahdaa dhalinyaranimadana waa la yidhahda waclam waxaad ogaataa buu ku yidhi annahu laysa muusan ahnin liqawmika tolka daaqatun yani tabar uma ay hayaan bilcarabi carab tabar uma ay hayaan qaadibatan xaalay carab idisha caraboo idil waxaad ogaataa qoyskan kadaata reer bay cabdilmunaaf ah tabar uma hayaan bal warkaan horta fii qaado wax ku dhiso intaad hadda dagaalna geliso ood garab istaagaad tidhaahda inaanu carab oo dhan la dagaalano tabartaasi ma hayno ko wa ana aniguna axaqu man akhadaka cid ku qabto oo gacanta ku qabto oo yani xumaanta kaa celiyana anigaa ugu xaqlibu maxaa ila adeerkaabaan adeerkaabaan waana kaa da'weynahay taas way maanaa ninkii maanta kuu naseexan laha wax kuu sheegi laha aniga weye faxasbuka kaafigaaga waxa oo kugu filan banuu abiika yacni aabbaha wiilashiisa aabbaha wiilashiisa macnaha wuxuu ka wadaa un wiilasha aad ilmaadeerada tihiin iyo kuwa aad isku dhadhow dihiin kuwa iyagaabaa kugu filan kuwa ku kaabso wa in aqamta haddii aad ku nagaad calaa maa anta calayhi waxa aad hadda ku dul sugan tahay haddaad iska haysatood ku maad adeegtana fahuwa yani iqaamadaas aytaru mid fudud weeye calayhim dushooda waxay uga fududdahay min an yasiba inay boodaan bika adig kugu soo boodaan fuduunu qurayshin quraysh yani lafaheedu inay kugu soo boodaan wa tamuddahum oy markaasi weliba kaalmayso alcarabu carabna ay garbistaagto macnaha wuxuu leeyahay haddii aad mabda-aagan iska haysato uu keli kugu ahaadana dhibku waa isdhaamaaye waxay dhaantaa intaad dagaalna geliso inay carab oo dhan iyo qoysaskeeda iyo qabaa-isheeda intay isbahaystaan in ay weerar nagu soo qaadaan oo annaga nala soo weeraro waxaad dhaantay inaad waxaaga iska haysato shib iska dhig maxaa kuwaalaya shib iska dha waxaaga hayso oo mabdaaga rumaysnow laakiin dadkaaga ka mid noqo oo tolkaaga ka dhexbixi way maana tolkaaga ka dhexbixi famaa ra-aytu ma arag buuri axadda ruux hadalkii weli waxaa socdaa abulahab famaa ra-aytu ma arag buuhi axadda ruux oo jaa-a yimid calaa bani abiihi yacni wiilashii aabbihii dhalay u keenay oo usoo jiiday bisharin wax ka shar badan mimaa ji'ta bihi waxaad la timi weliga taarikhda laguma sheegin buu yidhi sharka aada reerka usoo jiiday ama aada ku soo wado nin reerkooda usoo jiiday weligii taarikhda laguma hayo waxaad reerkiina u keentay wax ka shar badan macnaheedu waxa ka shar badan waxa weeyaan carab baa gooni inaga noqono waa layna faquuqi oo yani waa layna weerari oo waa layna tirtiri oo waynu kala jabi o qoyska isku duubnaantiisa meesha ka bixiyo ila akhiri sharka aada reerka u keentay sharka weyn weligii nin la sheego oo reerkooda usoo jeeda lama arag fasakata rasul lah sal lay sl nabigu waa aamusay uma jawaabin walam yatakalam muusan hadlin fi dalika almajlis fadhigaa isagaa waba ka aamusay nin odayaa meesha hadle maxaad ku hadli waad kaga kac yani jaalis kale uu la sugi salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin meesha waxa weeyaan raggan meesha isugu soo urarayna waa dhalinyaradii abulahab wey abulahab baa adeer u wadaa adeerkoodna waa hadlay adeerkood hadduu hadlayna adoo dhalinyara waan ka garba hadlay haddaad tidhahdo soo lagugu orin maayo waa lagugu orin wey marxalo kale marka soo istaagi wey maana jaalis kale waa inaad fiirsa marka nebigu ma hadlin salawatullahi wasalaamu caleyh fadhigaas wuu ka kacay uma dacaahum nabigu waa u yeedhay taaniyatan mar labaad buu isugu yeedhay wuu soo ururiyey wa qaala wuxuu yihi alxamdu lilahi axmaduhu waastaciinuhu wa uuminu bihi waatawakalu caleyh hadalkii buu bilowday alxamdu lilah mahad ilahay baa iskale axmaduhu waan mahadin waastaciinuhu waan kaalmaysan wa uuminu bihi isagaan rumaysnahay waatawakalu caleyhi waan tala saaran isaga waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah mid xaq lagu caabudo inuusan jirin allaha keligii mooyaane in cidno wax la wadaago uma qaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam ina araa'ida laa yakdibu ahlah war sahanku dadkiisa un been sheego nin haddaad sahan u dirsato sahanka waxa la yhahda ninka macnaha waxa weeyaan hawl loo dirsado oo ka warkeen la yidhaha nin dadkiisii intay xuleen oo caqli iyo khibrad iyo run intaba inta lagu xushay odaytinimo la yidhi sahan noo aado meel noo soo saami ma u malaynaysaa reerkiisii inuu been u sheegi maya alraa'idu laa yakdib ahla waa waa yani mahmah wey carab mahmaha carabi wey ina araa'ida midka sahankii laa yakdibu ma been sheego buri ahlahu reerkiisa uma been sheego qoyskii macnaha waxa weeye dirsaday wallahi aladii laa ilaaha ilaa hu waxaan ku dhaaranaya allaha mid la caabudo uusan jirin xaq lagu caabudo isaga mooyaane kaasaan ku dhaaranaya inii anugu rasuulullah kii ilaahay soo diray baanahay ilaykum idinkaana la iisoo kiin diray khaasatan si gooni ah wa ilannaasi dadkao dhanna waa la ii diray caamatan si guud si gaara idinkaa la idiisoo kiin diray si guudna dadkao dhan baa la iigu soo diray wallaahi ilahay baan ku dhaartay buu nabigu sal alay slam latamuutunna inaad dhimanaysaan kamaa tanaamuuna saad u seexataan soo mar intaad seexataan dareenku idinkama tago oo wax hareerahaaga ka dhacayo dhan yaani ma ogaan weydi sidaas aada u seexataan baad u dhiman doontaa way maana walatubcatunna waana laydin soo saari doonaa kamaa tastayqiduuna saad u baraarugtaan oo hurdada uga kacdaan hurdadu waa geeridii ila waa mawta suqra waay waa geeri yar waay toosida hurdada laga soo toosayna waa bacsiga dambe soo saarida macnaa ku masalaya walatuxaasabunna waana laydin xisaabin bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanna waa laydinku xisaabin wa inahaa qisadu waxa weeye aljannatu way abadan aw innaaru abadan yani caaqibada iyo cidhibta dambena ama waa janno abad ah ama waa naar abad ah labada baa loo kala bixi doonaa fa qaala abu aalib wuxuu yihi adeerkii yani nin ka odaysan bu awlah maa axabba maxaa jacayl badnaysiiyey ilaynaa annaga intii ka a mucaawanataka kaalmadaan inaanu ku kaalmayno ku garab istaagno halla maxaa jecelnahay wa aqbalanaa maxaana aqbal badnaysiiyey linasiixatika naseexada adiga kaasoo fulayseed noo naseexaynayso maxaa habboonaan badnaysiye inaanu qaadanoon aqbalno wa ashadda maxaa darraan badnaysiiye tasdiiqanaa rumayntaada lixadiidika warkaaga aan rumayno alla warkaagana inaan rumayno maxaanu ku fiican nahay wey wa haa-ulaai kuwana banuu abiika waa aabbaha wiilashiisii wey mujtamicuuna kuwa kul kulansan oo isu yimid oo isu soo ururay wey wa inamaa ana aniguna axaduhum midkood ayaanahay haddaan abu aalib ahay hayra laakiin anii anigu asrachum kooda ugu degdeg badan baan ahay ilaa maa tuxibu waxaad jeceshay anaa u hormariyo waxa aad doonaysed naga rabto anigaa ugu horeynaya oo u bilaabay saasuu abu aalib yidhi famdi soco buu ku yidhi nabiga sal lay slam abu aalib baa hadlaya famdi ku soco limaa umirta bihi waxa lagu amray maadaama xagga rabbi aad ka amran tahay ha ka istaagin wad ku dhaqaaji fa wallaahi allaan ku dhaartay laa azaalu inaanan ka zuulaynin buri uxiituka inaan ku hareereynayo wa amnacuka aan ku difaacayo inaan ku ilaalinayo aan ku difaacayo weligay intaan noolahay ka zuuli maayo waa macnaa waxa weeyaan yani in cabdilmualib baa tahaye ninkaas macnaha waxa weeyaan waxaa tahay yani qoyskii asalkaa ka dhashay maka maanta in lagugu gumaysto ma aha bu maka maanta in lagugu gumaysto ma aha laandheera tahayoo intaasoo wiiloo ilmaadeerra aad tihiin oo adeerada ah yaa hareerahaaga tugan oo ku garab taagan ku dhaqaajibu marka maxaad u cabsa saas wey macnaa marmarba waxay leedahay qabiilku marmar buu faaida leeyahy markuu faaida leeyahy waxa weeye waa marka loo adeegsanayo xaqa in lagu garab istaago markaas wey macnaha abu aalib wax kale ma keenin inuu nebi garab istaaga salawatullahi wasalaamu caleyh waxa uun keenay keliyata waa wiil aan dhalay wiil aan dhalay wey annagaa dhalay waxa wata ha qaloocsanaada hadduu rabo lakin annagaa dhalay ha wado maka miyaa laga xigaa macana saas ayib waa ku difaaci marka hayra laakin bu ihi ana nafsii naftaydu laa tudaawicunii yeeli mayso oo iga yeeli mayso calaa firaaqi diini cabdilmualib aabbahay cabdilmualib diintiisa inaan ka tago naftaan i yeelayn bu mana macnaha mabdaa kugu waafaqi maayo naftaydii baan yeelaynin intaasaan kula soo ekaaday diintii cabdilmualibo naftaa hadda diidi intaad ka guurto wiilkii yaraa adeerka u ahay diintu la yimid raac waxoogaa naftaa diidi intaas waxba kugu raaci maayo laakin waan ku difaaci waan ku difaaci oo nina yani xaggayga lagaa soo mari maayo faqaala abulahab wuxuu yihi haadihi midaasi wallahi ilahay baan ku dhaartay asawa waa ceeb buri midaas sawa macnaa waxa weeyaan aleelaha waa foolxumo iyo ceeb iyo xumaan weeyaan bui macnaa yani wuxuu ku wadaa hadalkaa abu aalib uu yidhi nabiga isku garab taagay ayuu yilaha aleelaha waa foolxumo iyo ceeb cawro khuduu qabta buu yihi calaa yadayhi labadiisa gacmood qabta qabla an yaakuda intuusan qabanin hayrukum idinka cidaan ahayn intuu gacan kale ku dhiman lahaa hor inaga waa ka takhallus saas way maana berrito ninkani wuxuu fooda isu keengelin doonaa inagiiyo qabiil kaleeto oo qureysheed ama qabiil kaleoo kasii shisheeyaba marka intuu nin kale dili lahaa ceebtuna inaga dib inoogu soo noqon lahayd oo nin ina cabdilmualib a la dila la odhan lahaa war hadda inagu gacanteena aan ku dillo saasuu isagu soo jeediy inkaarugu u dhacda faqaala abu aalib wuxuu yihi wallahi lanamnacanahu maa baqiina abu aalib baa hadal ku noqdo wuxuu yihi ilaahay baan ku dhaartay inaan difaacaynaa oonu difaacaynaa buu hi intaanu joogno intaan noolahay waan difaacayna abulahab meeshaasaa balaaya kaga raacay ninkii abujahl nabiga adeeradii bu aha isaga laftiisu laakiin waxa weeyaan isaga iyo abulahab iyo nimanka dhib niman dhib badano waxay ahayd waxoogaana weliba abujahlka waxaa ku jiray reer cabdilmunaaf isagu muusan ahayne reer cabdilmunaafkaasay yay macnaha waxa weeyaan simey waxoogaa marka waxaa ku jira xin ah reer cabdilmunaaf miyaa idinka fiicnaan reer cabdilmunaaf miyaa idinka fiicnaan waa kii yani waxa weye maalin habeen ay u yimaadeen nabiga sal alay aslam isagiiyo dhowr oday oo kale aknas ibnu shariqiyo ayaa nebiga u yimid oo markaasay habeenkii isagoo salaatuleel tukanayo qur-aan akrinaya iyo usoo kala dhuunteen ayagon isogeyn markaasuu midba gurigiibu dhinac ka fadhiisay hadhow qiraa'adii markuu dhamaystay nebigu sal alay slam baa la kaakacay boorkii baa la iska jafjafay jidkii baa dib loo qaaday jidkaa la isugu yimi war xageed ka timi war waxba waxaan soo dhegaysanaya ninkii odaygaa wuxuu akriyahaye adugu xageed ka timi aniguna dhankaan fadhiya waxbaan dhegaysanaya war sidan haddii laynagu ogaado oo dhalinyaradii reer qureysheed iyo magaaladu ka warhesho inaan inaga odayaashii inaan dhegaysanaynin magaalada nin ka hadhi maayo kulli waa la rumayn dib dambeeyaynaan usoo noqonay aan isku ballansanno waay waa la tegi habeenkii damba haddana loo soo kala dhuntay nin walba meeshiisii xalayta uu fadhiyey buu cawana fadhiya yani waxay u bogayaan ooy ka samri la-yihiin waxaa nebigu akrinaya salawatullahi waslamu caleyh habeenkii labaa haddana markay laabteen baa jidku isugu tagay haddana dhaar labaad baa la maray say dhaartii u marmarayeen baa markii dambe ninkii loodhan jiray akhnas ibnu shareef ayaa tegey wuxuu u tegey raggii o dhan buu soo wada maray markaasuu bal ka warran waxaad meesha kusoo maqashay nin walba wuxuu yihi wallahi waxaan aqaanana waa maqlay waxyaalo badanoona aqoonina waa ka soo maqlay abujahl buu u yimid markaasuu ugu dambaysiy yii warba ninkii maxaad ka soo maqashay markaasuu yihi waxyaalo fara badan oo cajaaibla horta waan ka soo maqlay laakin buu yihi annagiiyo nimanka reer cabdimunaaf la yidhaah weliganaba tartan baa naga dhexey dadkay quudiyeen anaguna waan quudinay waxaasay tareen anaguna waan tarnay waxaasay tareen anaguna waan tarnay ilaa aan ka noqonay buu yihi kafaratay rihanin laba qoys oo siman oo aan yani xagga gobnimada iyo raganimada aan ku kala dhicin markaan noqonay yaa maanta wiil yar intuu kasoo dhexbaxay buu yihi nebi baan ahay oo annagu xaggee nebinimo ka keenayna bu mark markiis xaggee nebinimo ka helayna waana laga badinaya soo maa sidaas wallaahi baan ku dhaartay weligii inaan rumaynin weligii inaan marka xinkaasina waa ku jiray abujahla waa u dheeraa macna abulahabna ninkaa inkaar ku dhacday waa macna oo macnaa waxa weye suuratu tabad ay kusoo degtay wallahu aclam wasala allahu wasalam ala nabiyina muxamedin waala alihi wasaxbi alxamdu lilah rabbi alcaalamiin wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaa ku salaxsanay marxaladii labaad ee ka mid ahayd maraxishii dacwada nebiga sal alla alay wasalam dowrkii maka saddex qaybood waa kii sheekhu usoo qaybiyey guud ahaan dacwada wuxuu u qaybiyey laba dowr dowr maka iyo dowr madiina dowrkii maka ayuu saddex qayboodan ugu qaybiyey saddex marxalo u qaybiyey marxalada koowaad waxay ahayd marxaladii dacwadu ay siriga ahayd ee qarsooneyd oo taqriiban saddex sano inay ahayd uu kusoo sheegay marxalada labaadna waxay ahayd dacwadii oo lala jahray oo caan baxday oo fiday laakiin aan ka bixin maka maka gudaheeda un ku jirta weli marxaladaasaan maraynaa dacwadii oo nebigu sal alla alay wasalam uu maka intuu ka saaray yacni waxa weeyaan deegaamadii kale deriska la ahaa gaadhsiiyeen marxalada saddexaad wey marxalada labaad baan marka kusoo dhex jirnay waxaa inoo soo hormartay iyadoo nebigu sal alla alay slam la amray inuu dacwada uu yacni uu ka saaro qarsoonida ka saaro muujiyo qoyskiisuu marka ka bilaabay qabiilkuu ka dhashay buu ka bilaabay khaasatan laftuu ka dhashay buu nebigu ka bilaabay salawatullahi wasalaamu calayhi iyo dadkii xigaalkiisa ah taasaa inoo soo horreysay calaa jabali safa halkaasaan soo gaadhaan maleyna buurta safa dusheeda macnaha nebigu sal alla alay wasalam buurta safa dusheeda saaran oo dacwadii gudanaya dadkii la hadlaya wa bacdama ta'akada anabiyu sal alla alay wasalam min tacahudi abi aalibin lixim'aayatihi wa bacdama ta'akada markuu hubsaday kadib annabiyu sal alla alay waslam nebigu markuu hubsaday min tacahudi abi aalibin ballanqaadka abu aalib uu ballan qaaday bixinaayatihi ilaalintiisa markuu hubsaday wa huwa nebiguna yabluqu uu gaadhsiinaya can rabbihi rabbigii isagoo ka gaadhsiinaya oo diinta gudanaya ballanqaadka abu aalib uu ballan qaaday inuu ilaalinayo oo uu difaacayo ballanqaadkaa markuu nebigu hubsaday salawatullahi wasalaamu calayhi ayuu qaada istaagay yowman maalin cala asafaa buurta safa la yidhahdo dusheedu istaagay fasaraka markaasuu qeyliyey nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh waa dhawaaqay macnaha waxaa ku bixiyey oo geesinimo geliyey maadaama adeerkii abu aalib oo nin odayna ahaa saan horeyba usoo marnay uu ballan qaaday inuu difaacayo oo uu ilaalinayo intaa markuu helay ayuu marka nebigu sal alla lay slam buurta safa fuulay fasaraka markaasuu qeyliyey yaa sabaaxaah buu ku dhawaaqay yaani waa wareeyey oo kaleeto waay yaa sabaxa waxay yidhahdaan carabtu markii yacni aada doonayso inaad dadka u digto oo dareensiiso inuu cadow kusoo maqan yahay markaasay isugu dhawaaqaan yaa sabaxa macnaha war ka kacay wey laydin soo geliya waa waray saasoo kaleeto wey macnaha maxaa yeelay inta badan waxaa dhici jirtay waabarkay isweerari jireen ayay isleyn jireen waabarigii bay isweerari jireen sidaa daraaddeed bee yaa sabaxa dagaalka in la isdareensiiyo in duulaan kugu soo maqan yahay iyagu adeegsan jireen macana marka nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ugu dhawaaqay shicaarkii loo adeegsan jiray marka duulaan iyo dagaal kugu soo socdo wuxuu doonahayaa inta la dareen qaado in loo yimaado loo soo ururo oo la yidhahdo wal wuxuu wada iyo cadowga uu sheegahaye iyo duulaanka inugu soo maqan aan soo dhegaysanno dadka haddii la yidhahda kaale iyo dacwo dhegaysta ka yeeli maayo laakiin war cadow baa idinku soo maqanay balkaale aan idin warrame sidaasaa macnaha waxa weya sabaxaa saas inay dareen qaadaan buu rabaa faijtamaca waa soo kulmay ilayhi nebiga intikaa waxaa usoo kulmay buduunu qurayshin quraysh lafaheedii quraysh qoysaskii ka koobnayd ayaa marka nebiga usoo ururay fadacaahum nebigu uu yeedhay ila tawxiidi tawxiidku ugu yeedhay iyo waliimaani birisaalatihi risaaladiisa inay rumeeyaan iyo wabilyowmi alaakhiri maalinta aakhira inay rumeeyaan tawxiidka alle risaaladiisa inay rumeeyaan aakhare mabaadida asaasiga diinta ayuu ugu yeedhay waqad rawaa wuxuu wariyey albukhaariyu imaam bukhaari wuxuu wariyey arafan fiid ayuu wariyey min hadihi lqisa qisada iyadaa daraf ka mid dhinac ka mida ayuu wariyey can ibni cabbaasin buu ka wariyey qaala wuxuu yidhi ibni cabbaas lamaa nazalat markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiina aayaddaasi markay soo degtay yacni xigaalkaaga sokeeyahe aad kuugu dhow kuwa u dig aayadda amarkaa bixinaysa markay nebigu kusoo degtay salawatullahi wasalaamu caleyh ayuu sacida nabiyu sal lla lay sl nebigu wuxuu fuulay cala safa buurta safa la yidhahdo ayuu fuulay waa buurtan hadda macnaha waxa weye labada buuroodee dhexdooda la ordo middood wey midda laga bilaabo way middaasaa sufada laga way waagaa haddee buur dheer bay ahayd hadda waa buur iska gaabanoo macnaha wax wey saas aan usii dheerayn lakiin waagaas way dheer sacida nabiyu sal sacida nabiyu sal lay sl nebigu wuxuu fulay cala safaa fajacala wuxuu bilaabay marka yunaadii inuu u dhawaaqo yaa banii fihrin yaa banii cadiyin hadalkaasuu nebigu udhawaaqay sal lay slam wa ree banii fihriyow waa ree quraysheed waay wa ree banii cadiyow libutuuni qurayshin quraysh lafaheedii iyo qoysaskeedii buu nebigu u dhawaaqay salawatullahi waslamu calayh xata ijtamacuu ilaa ay soo urureen ay usoo kulmeen fajacala wuxuu bilaabay oo gudagalay alrajulu ninku ruuxu idaa lam yastadic hadduusan awoodin an yakhruja inuu baxo arsala mid dira ayuu ahaa rasuulan nin buu dirhayey liyandura suu usoo fiiriyo maa huwa wuxuu yahay yacni ninkii xataa aan bixi karin oo ama arrimo ku mashquulsan ama si kaleba u xallibnay nin kaleeta ayuu bedelkiisa diri jirayo ergay buu dirsan jiray bal waxa meesha ka dhacaya loo soo fiiri udhihi jiray saasay macnaha yeelaan maxaa yeelay dhawaqa baxay ayaa wuxuu yahay astaan ku tusaysa inay khatari kusoo food leedahay deegaanka sidaa daraaddeed bal ninkii tegi karana waa inuu tago oo bal soo dhegeysto ninkaan tegi karinina waa inuu ergay dirsado macnaha fa jacala arajulu ninku wuxuu ruuxu wuxuu bilaabay idaa lam yastadic hadduusan awoodin an yakhruja inuu baxo isagu arsala inuu diro ayuu bilaabay rasuulan mid ergey ah liyandura suu usoo fiiriya maa huwa wuxuu yahay dhawaqaasi iyo waxa macnaha laisugu yeedhay waxa uu yahay fa jaa waxaa yimid abulahbin ayaa yimid iyo wa quraysh fa qaala wuxuu yidhi nebigu sal alay wasalam ara'aytakum bal ii warrama akhbiruunii bal ii warrama low akhbartukum haddaan idiin warramo anna khaylan fardo fardo duulaan ah bilwaadii waadiga inay ku sugeen toggan inay fardo duulaana joogaan turiidu oo doonaysa an tugiira inay weerarto calaykum dushiin haddaan idin idhaahdo toggan magaalada agteeda ah iyo dooxadan yacni rag fardooley ah oo diyaar u ah inay idin weeraraan yaa halkanka hata soo soco haddaan idhaahdo bal ka warramaa a kuntum ma tihiin musadiqiya kuwa iga rumaysanaya ma tihiin warkaa ma iga qaadanaysaan yacni sidaydaba agtiinna nin warkiisa la qaatoo warkiisa la rumaysta ma ahay khatar soo socotase haddaan idinka digo oon idinka warramo nin looga qaataan ohoo laga rumaysta ma ahay ma iga rumaysanaysaan qaaluu waxay yidhahdeen nacam haabay dheh maa jarabnaa maanaan tijaabinin calayka dushaada ilaa sidqan run mooyaane weliganna run waxaan ahayn maanaan kugu baranin been adoo sheegaya beenta laguguma aqoon jirin maxaa yale ruux hadduu beenaala yahay yacni waxa weeyaan yani waxaa la yidhaahdaa walba yani runtaada dambe walba maxaad dhihi jireen ha beentaadana runtaada dambe u daranta haddii marka been lagugu barto si walba haddaad run u sheegto war waa beenaaliyun baa lagu odhanaya haddiise laakiin aan been lagu aqoon jirin hadalkaagu taqriiban waxa weeyaan meel dhac buu yeelanaya saas way macana maa jarabnaa calayka ilaa sidqan run mooye wax kale maanaa kugu baranin bay dhaheen qaala wuxuu yidhi iyagu markaa waxay is leeyihiin malaha adduunyadiinu wax idinka sheegi doonaayo fardaa soo socda iyo cadowbaa idinku soo duulaana iyo waxbuu idin sheegi doonaayo waad rumaysan doontaan waad diyaargaroobi doontaan saasay isleeyihin hadalka daahirkiisa u qaadanaya qaala wuxuu yidhi fa innii anigu nadiirun mid diga ayaan ahay lakum idinka ayaan idiin digayaa bayna yaday cadaabin cadaab hortii baan diga ka ahay shadiidin oo daran haddaad fardo meeshan soo socda iga rumaysan lahaydeen way sahlan yihiina cadaab aada u daran oo xagga aakhara ka soo socdo ka soo foodle hayaan hortii digaga ahay macnaha oon ka soo horreeyaa oo intuusan imaanin baan idiin digaya iga qaata marka fa qaala wuxuu idhi abulahbin abulahbi wuxuu idhi tabban laka halaagsan inkaari kugu dhacday saa'ira alyawmi maalinta inta hadhay ama maalintoo dhan ba inkaari kugu dhacday oo halaagsan alihaadaa makaasaad jamactana noo soo ururisay ma waxaasaad isuukaana keentay buu maana dhawaaqii baxye iyo yaa sabaaxaa iyo war soo ururaa iyo intaad shaqo naga keentay iyo intaad magaalada naga soo ururisay iyo ma intaasaad noo soo ururinaysay buy inkaar kugu dhacday alihaadaa jamactana fa nazalat waxaa soo degtay marka tabbat yadaa abiilahabin tabbat ha halaagsanto yadaa abiilahabin haddii lahabaar laga dhigo abiilahab labadiisa gacmood ha halaagsanin wa tabba waana halaagsanayba inkaar baan ku dhacday aayaadkaasaa marka soo degay nebigu marka salawatu ullahi wasalaamu calayh meeshaas intuu istaagay oo qoyskiisii oo dhan isugu yeedhay ayuu markaa kadib kelimadii gaadhsiiyey warawaa muslimun imaam muslimna wuxuu wariyey darafan qeyb ayuu wariyey aakhare oo kale oo min hadihi lqisati qisadaa ka mid can abi hurayrata ayuu ka warinaya radi allahu canhu qaala wuxu uhi lamaa nazalat hadihi alaaya aayaddaasi markay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiina ayaa dacaa rasuulu llahi sal ly slm nebigu u dhawaaqay facamma wuu guud yeelay wa khasa uu gooni yeelay macnaha camma waxa weeye dadkii kor intuu ka qabtay buu qureesh iyo meel sare ayuu ka soo bilaabay wa khasana waxa wuu soo daadajiyo lafihii hoose ayuu keenay bani haashim iyo eedadii iyo gabadhiisii faadimo iyo halkaasuu soo gaadhsiiyey facamma wa khasa saasaa laga wada fa qaala wuxuu uhi nabigu sal alla alay wasalam yaa macshara qurayshin quraysh kulankeediiyey anqiduu badbaadiya anfusakum nafafyaalkiina min annaari naar ka badbaadiya naftiina naar ka badbaadiya yaa macshara bani kacbin kulanka bani kacbow anqiduu badbaadiya anfusakum nafyaalkiina min annaari naarka koriye yaa faatimatu bintu muxammadin ama binta muxammadin faadimadii ina muxamed ahayday anqidii badbaadi nafsaki naftaada badbaadi min annaari naar ka badbaadi ruux walowba naftaada naar ka badbaadiyo iimaan iyo tawxiid iyo diinta alla ood qaadato ku badbaadi way macna fa innii anigu wallaahi allan ku dhaartay laa amliku ma aan haran karo lakum idinka idiin hanan maayo min allahi xagga alle shay waxba idinkama hanan karo waxaan xagga alle idinka qabani ma jirto macnaheedu waxa weeye cadaab idinku soo foodiye shay ood mudateenna idinkama difaaci karo janno laydiin diiday iyo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu